dalka sweden waxa uu ka mid yahay wadamada yurub ee ay jaaliyadda soomaalidu ku badan tahay dalkaasi waxaa ka jira ama dalalkaasi waxaa ka jira dhibaatooyin la xiriira dhinaca toogashada ka ganacsiga maandooriyaha iyo isdilka dhallinyarada soomaalida dhexdooda ka dhexdhaca ururka bulshada ee bayon club oo ka jira magaalada gotemburg ay la shaqeeyaan jaaliyadda soomaalida iyaga oo xooga saara dhallinyarada iyo waalidiinta yonis khaliif xasan waa xogayaha fulinta ururkaasi wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil oo ku sugan magaalada gotemburg ee dalka sweden ayuu uga warramay sida ay u shaqeeyaan ula shaqeeyaan jaaliyadda soomaalida ee degan magaalada iyo guud ahaan dalka waxyaabaha aan qabano marka isboorti aan laga tago waxaan dhihi karaa boqol kiiba soddon ayaan isboortiga qabanaa toddobaatanna arrimaha bulshada ayaan xooga saarnaa baahiya jir darteed si loo kaabo haddii aan lahayd wacyigelinta waalidiinta haddii aan lahayd ka hortaga arrimahan faldambiyeedyada oo aad ugu soo batay sweden sabooyinka dambe mar waxaa aad noo xooga noogu hayay dhib noogu hayay waxa la yidhahdo xagjirnimada oo dhalinyaro soomaaliyeed oo aad u badan magaalada magacaad iyo magaalo urubur la yidhahdo iyo stockholm ay ka baxeen ay aadeen dhulalka dhulal dibadda ah sida iraaq syria iyo soomaaliya ay gacan ka siinayeen nimanka xagjirada ah marka projectyaal noocaas ah ayaan haynay oo aan dhalinyarada ku aygelin iskoolaadkan aan kula xirnayn waaridiintana qayb weyn ayay ka ahaayeen inay arrintaas inay oo runtii cabsi badan ka buuxday waaridka asigoo raba xataa inuu carruurta la tacaalo oo xaqa tuso oo jidka fiican tuso haddana waxay ka baqaayaan wax la yidhahda sociaalka inay carruurta ka qaataan markas marka arrin baahidaas tirada badan ayaa waxaan xooga saarnay inaan abuurno jawi ama platforms waaridka lagu wacyigelin karo lagu dhisi karo xuquuqdiisa lagu leeyahay xuquuqda cunugga ku leeyahay inay kala gartaan saddex sano iyo xudho ee noo socotay barjektigaas waana ku guulaysanay runtii waxaa jira sida aan warka ku helay intii aan magaalada joogay in ururkiina uu ku guulaystay in dhalinyaro soomaaliyeed aada la shaqaysaan dhalintaasoo iibin jirtay waxyaabaha maandooriyayaasha ah oo aada suuqa ka saarteen waa hawl adag sidee ayay idinku suurta gashay walahi dabcan labada kun labiiyo tobankii ayaa waxaa dhacday annagoo meeshaan joogna xaruntan aan fadhino ayaa nin ahaa booliiska magaala xaafadan dadka ugu sareeya ku jira ayaa misoo wacay oo yidhi intay joogtaa inaan ka saxno xafiiskaan joognaa midii imaan karnaa noo imaamaan niri marka waa noo yimid iyo afar ah wuxuu noo sheegay inuu si ugu dhaqsaha badan uu u baahan yahay waaridka soomaaliyeed inuu la kulmo gaar ahaan hoyooyinka wuxuu noo sheegay walwal weyn inay qabaan booliiska dee yihiin ay ka qabaan dhallaanka soomaaliyeed gaar ahaan iswiish soomaaliga ah oo xaafadan degan iyagoo markaas ay soo baxayeen signaalayaal oo ay ku biirayaan arrimahaas calaamado marka calaamadahaas marka inay laga hortago si looga hortagi lahaa marka annagana qeybaan ka noqonay waxaan sameynay marka waaridka u yaabnay booliiska la wadaagay wuxuu arko wuxuu markaas tabayey uu arkayey inay jiraan carruur sideed jir sagaal jir toban jiro loo dhiibaayo draagiska dad ajaanib kale u dhiibaayan ilayhin bacdaan qaad gaarigaas geey lacag aan ku siiranaa shaati qurxan aan kuu gadanaa jacket aan kuu gadanaa oo qaali ah ama mobile waxyaaba noocaas ah toban labaiyo tobankeed marka annaga marka waxaan sameynay aan sheegay iyo xabaryaha bilowday marka isdilkii xaafadda ka bilowday isdilkii markuu bilowday iyo baabuurta la gubaayo markuu booliiska faraha soo la soo galo ama draagiis gacanta ku dhigo anagoo jaaliyaddii ah ayaa waxaan go-aansan inaan habeenkii soconno dhalinyarada suuqyada ka soo celino la hadalno aan irahdo maxaa rabtaa maxaa kaa maqan maxaa udan leedahay maxaa maqifkaaga muxuu yahay waxaa noo suurta gashay marka inaan ishelno iswajahno isboorti kusoo biirno kuwii shaqa raban shaqada u raadino qaarkood alxamdulilah iskoolaadka ayay bilaabeen jaamacada ay ka baxeen maanta alxamdulilah oo qaarkood waa qoysasay leeyihiin maasha allah dhinaca kale yonis guud ahaan dalka sweden gaar ahaana magaalooyinka malmo iyo magaalada stockholm sweden waxaa lagu sheegaa dalka degan raaxada leh ee dalka falowerka iyo ubaxa uu aada ugu badan yahay laakiin isbedel baa iminka yimi oo iminka maalmo oo kale iyo stockholm oo kale waxay noqdeen magaalooyinka ugu xabada badan guud ahaan waa sidee sweden dhibaatooyinka istoogashada dhalinta soomaalida wallahi toogashada dhalinta soomaaliyeed aaday u badan tahay muddana waa soo socoto mar marba ka dambaysa way soo badanaysa xogo waxaa u malaysaa in waalidka doorka waalidka inuu gaabsi weyn ka jiray oo dhalaanka iyo iyaga inay kala fogaayeen ay kusoo baraarugayaan markii uu wiilkii uu da-weynu soo gaaro wax ka qaba soo gaarin annaga gaar ahaan magaaladeena hadda gaar ahaan xaafadan hadda waxaan ku dadaalnay waalidkana aan ka gadnay aan ka dhaadhicinay inay ceeb ahayn cunugaaga haddaa u aragtid inuu dhaqankii bedeshay inaad caawinaad u raadsato inay qalad ahayn maadaata markii tani baa ku dhiirin karta dhigi karta socialka cunugan waa hayn la'ahay halee caawiyo markaas waxaa bilaabanaya process a bilaabanaya cunugii waalidkii adigoo ah iskoolkii booliskii sociaalkii hal mar cunugi looda tagaa markaasaa kulmaa lala yeelanaya kulmaa tirada badan wuu dhibsanaya marka oo wiigii hal maalin lala kulmaayo mar laba mar looga dhigaya wuu dhibsanaya marka wuxuu leeyahay marka wuxuu door bidayaa waxaan uu gacanta la galay lugaha la galay inuu ka soo haro marka uu alternativekii kale ee loo fidiyey inuu qaato alxamdulilah marka magaalooyinka kale sidoo kale waxaan isleeyahay talaabooyinkaas aada looma qaadin maalin mar aan dhowrna kula laabanay anigoo matalaya gobolka marna iskoolkan waa tagnay dadaalka noocaas ah ma uusan u dhaqangelin iyaga sababta ma garanayo waa tahay haddii aynu eegno guud ahaan yurub iyo sweden oo dabcan de iyaduna wadamadaas reer galbeedka ah ee jaariyadda soomaalidu ay ku badan tahay ee ka mid ah inta badan waxaa jira shaki soo kala dhex gala waalidiinta iyo adeegyada bulshada iyo booliiska oo kale gothenburg marka iyada ma la odhan karaa arrimahaas bay ku guuleysatay oo xiriir wanaagsan oo wada shaqayn ayaa ka dhexeeya jaariyadda soomaalida ururada iyo iyo kooxaha adeegyada bulshada runtu waa gothenburg waa weynta waa toban degmay ka koobnay hadda lixa laga dhigay laba sano ka hor ta anay aan joogno ee bariga ah carqadaha noocaas oo kale ah ishaan ku haynaa hadda jaariyadanahay waalidiin badan waxaa jira oo sida kuwa laga caawiyo arrimaha dhaqaalaha in mar culeys soo koro culeyskaas markuu soo bato oo waxaan sameynaa dabagalaan ku sameynaa tirada markii ay wax kheyr caadi ay soo gaarto ma sugno kow iyo laba markaa maqalno isla markii waan raacnaa meega xafiiskaan la tagnaa waa la fadhiisanaa waxa ka maqan iyo marka horena waa lasii diyaar gareynaa kadib markaa meesha tagna waxaan tusinaa marka in waxaan xaq ay ahayn dadkan reerkan laga xayiro waa isfahanaa marka inta badan boqolkiiba sagaashan waa isfahanaa iyo marmarka qaarna waxaan sameynaa waxaan u yeernaa hay-adaha muhiimka ah sida booliska iskoolaadka sociaalka kuwa ceedha halkaan ay imaadaan waalidiinta iyo shacabka soomaaliyed waa markaas arrimahaas xiisanaya su-aal kale waana weydiiyaan iyaguna way ka jawaabaan kulan baad saas uga samaysaan ugu dambayntii waxaa jira hooyooyin iyo aabayaal soomaaliyeed oo sameeya rondo oo habeenkii wareega iyaga bal nooga waran hawsha ay qabtaan faa'iidada ay leedahay wallaahi faa'iida aada u weyn leedahay runtii labada kun labayo tobankii markii xaafadan hadda ay xabadaha aada ugu dhacayeen oo baabuurta la gubaayey sabti iyo jim axad kasta maalinka isniinta ah hoolasha tareemada laga raaco iyo basaska oo wada jabsanaan jireen runtii annagaa bilaan marka annaga degmadu iskaashaneen aan bilaan wallahi marka qaar toddoba kowda habeennimo labada habeen aan gaari jirnay oo mooto iyo dhawaq kale raadinaan kadaba ordinaan soo qaban maxaa dhex maxaa ka qabanaysaa markaas adeer baa haddaan guriga u socday barabka lugaha noo qarinaya marka qaar alxamdulilah mamar waxaa dhici jirtay inay dhagaxeeyaan tareenka tareenka marka hal dhagax lagu tuurana jid ka dhagax armaayo saacaday qaadanaysa intuu booliisku imaanayo uu arrintiisa amniga gacanta ku soo celinaya kadib ay fasaxayaan labada dhinac marka dadka kala taagiin waxaa laga yaabaa marka dhalinyaro markaan qaban calinaya waray dhegeyso dhagaxan hadda maanta qof saaxiibka hagam waad laga yaabaa inaad taqaanid inaad aqoon laga yaabaa laakiin hooyada waxaa laga yaabaa laba bac cunto ku wadan dhanka kale ay ka taagantaha magaalada tareenka ka go-an yahay marka arrinta arrin saxa miya iskolaadkan ku wareegnay ilaahu noo barakeeyey waa nala qaateen waxaas ma dhacan sabti iyo jimcahana waaridiinaas abaabusho wareega oo faa'iidada ay keento waxay baabuur badan xaafadan alxamdulilah dhowr sano laguma gubin xabad badan kama dhicin hadda dhowrkii sano ugu dambeysay muxuu ay sheeg tareenka lama dhagaxayn caruurtii jidadka tagtaagnaan jirtay ee meelaha kulmi jiray oo aan munaasabka ahayn oo ka baxay marka waalid maanta tagayaan ku wareegaan waa eedadii waa abrirtii waa adeerkii waxa wareegaya waa deriskiisa marka way ka xishoonayaan aad iyo aad ayaad mahadsan yonis maasha allah jazakallah khair
kaasi waxa uu ahaa yonis khaliif xasan oo ah xogayaha fulinta ee ururka bayon club oo ka jira magaalada gothenburg waxa uu warramaya wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo magaaladaasi jooga halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a